waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha janaayan ay tahay labaatan iyo siddeed sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiyoga aanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaac wararka maantana waxaa ugu waaweyn hindiso sharciyeedda dowladda federaalka ay soo bandhigtay oo lagula dagaalamayo khayaanada dhanka onlaynka dadka lacagaha looga dhaco ayaa waxaa dhegaysanaya guddi baarlamaan bulshooyinka ka soo jeeda dalalka eshiya ee austreliana waxa ay u dabaaldegayaan ama bilaabeen inay xusaan sanadka cusub ee la yidhaahdo luna new yeer hindiso sharciya dowladda federaalka oo looga hortegayo khayaanooyinka ayaa dhegeysi uu ku sameynayaa guddi baarlamaan maanta oo bishu ay tahay labaatan iyo sideed hindiso sharciyeedkan oo loogu magac daray scam prevention framework bill oo bishii nofembar baarlamaanka la horkeenay ayaa shirkadaha ama ganacsatada lagu ganaaxi karaa konton milyan oo dollar haddii ay qaadi waayaan ayaa la yidhi tallaabooyinka macquulka oo looga hortegayo lagu ogaanayo laguna joojinayo loogana jawaabayo khayaanooyinka ama isku dayada khayaanooyinka sidoo kalena ay soo sheegi waayaan khayaanooyinkaasi hindiso sharciyeedkan ayaa sidoo kale waxa uu aasaasayaa ama lagu abuuraya ayaa layidhi waddo cad oo dadka la khayaanay oo lacagahooda laga dhacay ay markaasi magdhow kaga doontaan shirkadahaasi haddii shirkadahaasi ay fulin waayaan shuruudaha ama qodobadii laga rabay senator david pocog oo laga soo doorta a c t ahna mid madax bannaan ayaa sheegay inuu doonayo in sharcigan ama hindisha sharciyeedkan wax laga bedelo oo lagu daro qayb ah in gebi ahaanba lacagtii dadkaasi laga khiyaanay loo celiyo ama loo magdhabo eli smith oo ah gabar u ololeysa arrimaha bii-adda ayaa waxa ay iyadoo musharax madax bannaana la tartamaysaa hogaamiyaha mucaaradka peter dutton iyadoo kula tartami doonta kursiga aadka laysugu dhow yahay ee ku yaala brisbane ee la yidhaahdo digson gabadhan ayaa waxaa taageeraya ayaa layidhi kooxda la yidhaahdo climate two hundred group oo hore iyagu u maalgeliyey olole aada loogu guulaystay oo ay ku soo baxeen xildhibaanada loo bixiyey tiil embis doorashadii labadii kun iyo labaatan iyo labadii bilowgii rasmiga ee ololaheeda doorashada ayay miss smith waxa ay ku sheegtay in maadaama ay tahay qof siyaasadda aan weligeed ku soo jirin ay qorsheynayso inay wakhtigeeda geliso inay matasho aragtiyada iyo danaha codbixiyaasha kursiga laga soo dooranaya ee digson bulshooyinka dalkan australia ayaa ku biiraya malaayiin kale oo degan dalalka aasiya oo xusaya una dabaaldegaya sanadka cusub ee lunar new york la yidhaahdo dabaaldegan oo soconaya muddo shan iyo toban maalmooda oo laga bilaabo maanta ayaa waxa uu dhacaya ayaa la yidhi wakhtiga dayaxa cusub uu soo baxo ee xilliga lunar kalendarka la yidhaahdo labada kun iyo labaatan iyo shanta ayaa ah baa layidhi sanadkii maska dalka maraykankana kooxo diimeeda ayaa maxkamadda la tegaya maamulka donald trump iyagoo ku dacweynaya siyaasadda u ogolaanaysa saraakiisha federaalka inay xiraan qaxootiga aan sharciga lahayn oo ku sugan goobaha wax lagu caabudo toddobaadkii lasoo dhaafay ayay saraakiisha maamulka trump ee wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay bedeshay siyaasadeedii ka hortegaysay in saraakiisha socdaalka iyo kuwa kastamku ay howlgallo ka fuliyaan goobaha loogu yeeray inay yihiin xasaasi sida goobaha wax lagu caabudo meelaha caruurta ku cayaaraan iskuullada iyo cisbitaalada haddii markaasi ogolaansho aysan ka haysan madaxda halkaasi ku sugan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in dalalku ay bixin doonaan qiimo aada u sarreeya oo dhaqaale haddii ay qaadan waayaan dadka maraykanka laga tarxiilayo dagaal ganacsi oo u dhexeeya maraykanka iyo colombiya ayaa hadda u muuqda in la joojiyey ama la xaliyey kadib markii dowladda colombiya ay ogolaatay in diyaaradaha militariga ee wada dadka laga soo tarxiilay maraykanka ay hadda ku degi karaan dalka colombiya iyagoo horay u diiday arrintaasi iyagoo diidanaa siyaasadda donald trump ee dadka badan looga soo tarxiilayo maraykanka madaxweynaha colombiya gustavo betro ayaa sheegay in tallaabada lagu joojiyey diyaaradahaasi loo qaatay maadaama ayuu yidhi maraykanku uusan si fiican ula dhaqmin dadka soo galootiga ee colombiyaanka oo uu la dhaqmo sidii dad dembiilayaal ama criminalisa saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo kow iyo labaatan sidnina waa roobab iyo iyo labaatan digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrafayay lixdan iyo saddex senti oo dollarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali